bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljir waa habeen isniina taladan ay soo gelayso taarikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha disembar sanadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho arrimaha ugu waaweyn ee caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland oo ka hadlay qoraal uu horay u saxiixay oo muran badan dhaliyey
boqolkiiba siddeetan iyo shan ama sagaashan ku dhow waana lagu hambaliyey inta yaraa hadlaysana waxaanu leenahay haddii aad doonaysaan inaanu idin qancino soo hor fadhiista annaga idin qancinayne waxaanad aad moodaa midhaheedii iyo maxsuulkeedii in la hayo
nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka bari oo ka hadlay dilaalka isdaba joogga ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanaya magaalada boosaaso mas-uulka hadduu leeyahay konton iyo afar kama badan karto aqalka sare xaggee laga aadaa yani mas-uulka lagu bedeli karo waa in baarlamaan inta la tagaa lagu sameeyaa isbedel ama afti la geeyaa waddanka dhan laga dhex sameeya marka waa daantaarogan waa horta midaas mid siyaasi xoos jibriil oo dhaliilay go'aanada madasha kuna tilmaamay kuwa baalmarsan dastuurka dalka diyaarado dagaal oo duqeeyey saldhig ay leeyihiin al-shabaab oo ku yaalay gobolka shabeellada hoose iyo madaxweynaha khaatumo cali khaliif gallayr oo faahfaahin ka bixiyey sababaha ay puntland wadaxaajoodka ula furo waayeen iyo nooca wadahadalka somalilan xilligan ay kula jiraan waxaa intaas dheer qodobo kale oo quseeya arrimaha soomaaliya magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali kooshin barnaamijku muqdisho ayuu idinka imaanayaa ciddii barnaamijkana ay segtana waxa ay dib uga daalacan kartaa beejkan ku leenahay internetka ee daljir dot com aynu ku bilaabana sida qodobada barnaamijkan aad ku maqlayseen magaalada garowe waxaa maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey waxaana ah muddooyinkii ugu dambeeyey uu madaxweyne ku-xigeenku uu ku sugnaa magaalada muqdisho kadib safarkaasi oo qaatay muddo ku dhow bil socdaalka camey ee xamar ayaa la xiriira arrimo la xiriira aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidii xal looga gaari lahaa kuraasta ka imaanaya gobollada sool sana ay gacayn cama ayaa sheegay in ciidamada puntland ay gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid a kooxihii ka dambeeyey dilal qorshaysnaa oo maalmihii ugu dambeeyey laga fulinayay magaalada boosaaso
waxaan maqlayay sharci baa la jabiyey iyo waxan baa la yeelay iyo sidan baa la yeelay sharciga aniga itusaya inaan cabdikariin kala hadlo nabadgelyada iyo horumarka ummadda ee diidaya inaan maxamed cumar carte la fadhiisto oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya anigu ma garanayo caqligaasi meeshuu ka yimi waxaan hortiinna ka qirayaa haddaad tihiin madaxdii iyo dadkii reer puntland hawsha meelaha lala maraya wax allaaliya wax ka jira inaanay jirin waa xaaraan weeye waa wixii madaxda lagu eedayn jiray eeddaasna dee nin durbaantuntay ilaaq dalbay annaga kii noo yimaadee wax naga waraysta wixii jirana waa u sheegaynaa waxaan jirinna waxaanu leenahay ma jirto waxa aad ku hadlaysaa ee lagu hadlayo meelahaan ka maqmaqlayna wax allaaliya wax ka jiraa ma jiraa aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka dee madaxweyne cabdiweli unbaa naga sarreeya dalka waxaanu u tagnayna dan bay ahayd runtiina boqolkiiba siddeetan iyo shan ama sagaashan ku dhow waana lagu hambaliyey inta yaraa hadlaysana waxaanu leenahay haddii aad doonaysaan inaanu idin qancinino soo hor fadhiista annaga idin qancinayne waxaanad aad moodaa midhaheedii iyo maxsuulkeedii in la hayo xubnaheennii baan hellay karaamay iyo sharaf baan ku hellay ummaddii kale ee xitaa qaarkood qatanaayaan xubnahan loo kordhiyey baale haddaan puntland meesha maraynin waxba maanaan helleen marka waxaan leeyahay howlaha la sheegsheegaya waxba kama jiraan haba yaraa taasa badnaatee waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa intii aanu maqlayn roob ka dahay sidii guddoomiyuhu haddeerba u sheegayey waxaan rabaa inaan ugu horraysiiyo runtii inaan u diro tacsid tiiraanya leh madaxdii dowladda ee dhowaan magaalada boosaaso ee lagu laayey oo kolliba saddex sarkaal ahaa oo dowladda ka tirsan waxaan rabaa inaan tacsiye eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii u diro iyagana yidhaahda samir iyo iimaan kollay sharwadayaasha iyay ahaayeen sida wararku nagu soo gaadhayaan waxaad ka warhaysaan ilaa xalay waxaa lagu jiray howlgallo fara badan alxamdulilah rag badan baa gacanta lagu qabtay qaar dhaawaca iyo qaar aan dhaawacaynba waa la hayaa welina waa lagu jiraa hawshana waa socotaa dadkii dadka laayay inay ku jiraan weli ma hubno waase la baadhaya insha allah biidni illah hawshana ilaa lasoo afjaro ma ay dhammaan doonto madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camay ayuu kaasi ahaa dhinaca kale nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka bari ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay amni xumada ku soo korortay magaalada boosaaso nabadoon cabdiqaadir xaragoo ka mid a nabadoonnada gobolka bari oo la soo xiriiray daljir ayaa ka hadlay dilalka loo geystay saddex sargaal oo isku dhowdhow oo lagu dilay magaalada boosaaso wuxuuna baaq u diray ciidamada iyo shacabka puntland gaar ahaan gobolka bari ee magaalada boosaaso in ay muujiyaan iskuduubni iyo wadajir lagu xajinayo nabadgelyada gobolka waxaa waraystay waryaheena xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
aad iyo aad ba umahadsan tihiin radio daljir iyo madar waani runtii waani somaaliya iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee puntland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa runtaa oo saa sheegtay dilal aada u fara badan baa dhacay dhammaan intiisay waa ka tacsiyeynayaa tacsidaan u dirayaa ummadda reer puntland gaar ahaan falsaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen intaa kadib runtii waan cambaareyneyna arrintaas falalkaa dhacay waxaana leenahay waa arrin aada u foolxun waxaasoo dhan haddana waxaba kasii daran sidii wax looga taban lahaa in haddana aysan weli fulin oo mar labaad dhabarjab ku ah maamulka iyo iyo iyo dadweynahaba in arrintaa wax laga qaban waayo marka waan cambaareynayna runtii waa gartay arrimahan sida aan la soconno waa kuwo isxigxigay haddana aada isugu dhawaaday dilalka ka dhacaya magaalada boosaaso intaba weli dad looma soo qaban maamulka iyo saraakiisha ammaankuna waxa ay sheegeen in ay ku daba joogaan waa maxay waxyaabaha dadkaasi loo qaban la-yahay maxay salka ku haysaa marka waa run weeye dabajoogu waa muddo wuu socday waa wax soomaalidu ay caadaysatay laakiin waxaa nasiib darro ah in dadkii dharaar ama maalin cad lagu dilo magaalada dhexdeeda oo markaa aanba la helin haddana raadkoodii waxa nasiib darro ah weye runtii aniga waxaan la hadlayaa oo si dhaba ula hadlayaa waxay tahay laamaha amniga iyo iyo maamulka degmada iyo gobolkuba runtii ma ay qaadan roolkii la rabay ama sidii loo rabay inay dadka wax ugu qabtaan maxaa yeelay ka hortaga waxa weeye ummaddu inay khatarta u diyaar garowdo oo ay markaa qorshe kule uleedahay ayaa muhiim u ah laakiin waxaa dhacay hadde way dhacayaan qadarku wuu dhacayaa laakiin waxaa dhacay in wax laga qabtaayo waxay u baahan tahay qorshe in laga leeyahay qorshahaasoo ah dadku inay isu xiran yihiin shacabka iyo maamulku ayna tahay runtii in laga jawaabo wax saxa in laga jawaabo ee wax khaldan oo aan dadka waxba u tarayn in la yidhaahdo waa ku raadjoognaa iyo weli waxbaa noo dhiman iyo waxaas waa wax soomaali gaashatay oo meel dhigatay waxa kale oo aan raba halkan inaan kaga hadlaa waxay tahay shacab shacabkii masaakiinta abaaraha iyo iyo iyo dhibaatadua gaashatay oo runtii iyaduna magaalooyinka waxaa ugu maqaala ah haddeer oo aan ogahay in xar xarig iyo iyo iyo iyo handadaad iyo dhibaato haddana loo geystay dhexdoodii taasi waa iyadana waa nasiib daro dadkii shacabka ahaa oo aan waxba dhimin oo runtii in iyagana xarig iyo iyo xorriyadoodi in laga qaado runtii arrimahaas oo dhan oo iskulansamay waxaan leeyahay waxay la mid tahay in in maamulku oo aada iyo aada daliil aan usoo jeedinayo maxaa yeelay ummaddu mas-uulkeeda waxaa laga rabaa inuu jawaab saxa bixiyo waxaa laga rabaa inuu waxqabad saxa keeno waxaa laga rabaa si wanaagsan in loo fikero oo dadkii iyo iyo magaranaysaa maamulkiiba la hagaajiyo dhexdooda qaabkeen loo hagaajin karaa baad is leedahay waxaa loo hagaajin karaa dadka in la wacyigeliyo dadku in magaranaysaa dhibaatooyinka laga hortago in dadku ay midoobaan u midoobaan waxa xun in laga hortago waxa fiican ciidamada iyo waajibaadkooda ay leeyihiin inay jirtaan maamulka iyo sidii ay ay magaranaysaa magaalada u maamuli lahaayeen ama dadkay u maamuli lahaayeen ama loo ogaan lahaa waxa khatarta ku ah iyo waxa u wanaagsan waa inay cad tahay marka anigu waxaan soo jeedinayaa waxay tahay dadkeenu runtii waa dad wanaagsan waa dad maamul jecel waa dad horumarka iyo wanaagga u saciya laakiin dhibaatooyinka iyo fataraha ku imaanaya waxay u baahan yihiin maamul wanaag bay u baahan yihiin ciidan tababaran oo akhlaaqiyan iyo qayimna bay u baahan yihiin ciidan garanaya runtii waxa waxa inay ka hortegi karaan ama difaaci karaan dadka ma garanaysaa loo baahan yahay in laga badbaadiyo khatarta taasoo aan runtii aada iyo aada uga xumahay waxyaalaha dhacaya hadday sii socdaan waxaa lugta laga sii geli doono dabcan tashi baa looga baahan yahay in ummadda isu timaado oo laga tashado waxaa loo baahan yahay in magaranaysa arrimahaas oo dhan laga digtoonaado oo dadku ay isku meel uga soo wada jeedsadaan si magaranaysa ay arrimaheen oo dhan ay u noqdaan nabadii iyo xasiloonidii wanu haysanay aan dib uga soo noqono magaalada boostaaso gaar ahaan waxaa loo baahan yahay shacabku inay is-abaabulaan inay waxqabsadaan taasaa muhiima
ciidamada iyo saraakiisha ammaanka waxay sheegeen inay ku raad joogaan dadka dhibaatooyinka iyo dilalka geysanaya oo ay ugu dambeysay allah u naxariistay cornel cabdikariin xasan fardiye oo shalay lagu dilay magaalada boosaaso ciidamada waxay sheegeen in ay soo qaban doonaan kuraad kuna raad joogaan dadkii falalkaa dilalkaa isxigay ka dambeeyey haba ugu dambeeya allah u naxariistay cabdikariin xasan fardiye marka qaabkee marka loo hagaajinaya abad isleeda والله طبعا هذا كلمة حسين شيء جيدا كبيري وكور جامعة حربي وعبد الكريم حسن كريو عن آدي آد الرك عن آدي سمسي عنها اللي بدوا هاي آد عن بتاع سنين يا إلى من حريص ما كورادية لكن كراتيش اللي إذا مضى طبعا أنا وقت ما أرانا يوحنا لي وحا أذكر لي شارع سئل كاي هم وبدين ومثلا وحا آدي سنين موجيه hana la helo waxa aada sheegaysaa inay tahay wax saxa oo ummadda u qalma oo runtii ay ku samri karaan sababtu waxay tahay meelaha ay wax ka dhacayeen waxay ahayd meela runtii populationkuna aada ugu badan yahay lana lana fahmi karo waxa waxyaalaha dhacaya laga fahmi karo inay tahay inay magaranaysaa ujeedadooda iyo iyo barajicin dadkii in la barajiciyo oo lagu abuuro amni daro taasay u muuqataa marka anigu saraakiisha iyo ciidamada iyo nabad sugidda iyo booliiskaba waxaan farayaa inay waajibaadkii ummadda loo igmaday inay gartaan oo ka soo baxaan oo runtii aysan noqon waa daba joognaa iyo waa ku raad joognaa iyo hadda meel buu wax ku jiraan iyo dad aan waxba dhimin baanu ururinaynaa iyo salbiyo geynaynaa iyo waxaasi waa wax dhilaan macnaha oo aan dadka waxba usoo kordhinayn hawuga digaaya insha allah waxaan rabnaa si dhaba in wax loo qabto
sidaan la socono ciidamada waxay wax ku qaban karaan la shaqaynta shacabka shacabka oo la shaqeeya oo garab ay ka helaan ayay wax walba ku qaban karaan marka maxaa hortaagan wada shaqaynta shacabka iyo iyo iyo ciidamada dabcan waxaa hortaagan waa dareemi kartaa wada shaqayn la-aantaas waxa weeye waa wacyigelin la-aan waa uyeeritaan la-aan waa waa in dadkii loo sheegaa waxyaalaha khatarta ku ah iyo waxyaalaha la rabo in laga wada shaqeeyo in loo sheego weye laakiin haddee markii wax dhacaan in ummadii shacabkii haddana la xirxiro la jirabo oo la dhibaateeyahay waxay keenaysaa in lasii fogaado oo dadkii aysan waxba wada qabsan marka way imaanaysaa waxaa laga rabaa in saraakiisha iyo iyo magaranaysa maamulka gobolka iyo degmadaba waxaa laga rabaa inay ay ay taqdiid wanaagsan oy ummadda ay xukumaan ay ku xukumaan waxaa la doonayaa inay sameeyaan wax la yidhaahdo in laysu keeno in dadkasi waajibaadka uu leeyahay uu guto in la ilaaliyo amniga iyo istiqraarka guud ahaan maamulkana in loo hagaajiyo ay noqoto ma garanaysaa wax mar kasta anfac u ah ummadda anfac u ah taasaa muhiimadu tahay inay ummaddu u aragto laakiin ummaddu haddii lugooyo u aragto waxa socda waa wax aada urdi badan marka ummaddana waxaan ugu baaqayaa runtii in iyaga dhexdooda iyo maamulkooda iyo kulligoodaba ay midoobaan kuna midoobaan inay gaaraan ahdaafkooda ah inay nabadoodana soo ceshadaan wixii khatarta ku ana ay ka hortagaan hagaag ugu dambeyntii adiga iyo ka nabadoon ahaan iyo nabadoonada gobolkaba kaalin intee la-eg baa idinkaga aadan wax ka qabashada arrimaha ammaanka gobolka
arrintii kaalileyn baa laiga aadan anigoo afka odayaasha gobolka bari iyo guud ahaanba hodlaasha ee puntland ku hadlaya waxaa laiga aadan inaanu amniga iyo istiqraarka u horseedno dadkiyada iyo dawladiyadaba muhiim bay noo tahay waana ka shaqaynaa waana ku guda jiraa waxaana muhiima oo anagu aanu aada iyo aad yani wax way dhacayaan laakiin aada iyo aad aday mar kasta waxa weeye markii wax dhacaanba fulo ama ama jaanib ayaa ku shaqo leh runtii arrimaha hadda dhacayaahi waa arrimo la rabo amniga iyo maamulladu inay ka hortagaan oo wax ka qabtaan laakiin anagu kaalintayagu way fadhidaa xalinta khilaafaadka iyo xasiloonida waddanku qayb baanu ka nahay waanu jecelnahay runtii inay dalku uu ku noolaado ku ku jiro iyo dadkuna ay ku noolaadaan wax wanaagsan oo diintooda iyo akhlaaqiyaadkooda iyo waddankooda iyo dalkoodaba inay magaranaysa ay jeclaadaan ay ka shaqeeyaan oo kasha ka dhex shaqaystaan amase aysan dhibaato ka mudan waddankooda iyo meeshay joogaan taas way anagu taanu hirgelinaa aanu ku kalsoonahay inaynu noqono dad gacmaha ishaysto oo dhammaanba shacab iyo dawladda aynu noqono kuwo ka hortaga magaranaysa waxa dhibka ku ah
afhayeenka nabadoonada gobolka bari xaraga oo u warramayay madal ayuu kaasi ahaa barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljaro idinka imaanaya magaalada muqdisho ayaan weli bartanka uga jirnaa goor waxaad maqli doontaan diyaarado dagaal oo duqeymo u geystay saldhigyo military oo shabaab ay ku lahaayeen shabeellada hoose madaxweynaha khaatum cali khaliif galeyr oo faahfaahin ka bixiyey wadahadallada somalilan iyo sababta ay puntland ula hadli waayeen duqa degmada garowe oo ka hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira xurmaysiga dhulka amniga bilicda iyo horumarka caasimadda puntland ee garowe iyo ololo ku saabsan kahortagga cudurka qaaxada oo ka socda puntland hase yeeshee cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanadii xilligoodu dhammaaday ayaa si qoto dheer waxaa u falanqeeyey dhaliisha go-aanada madasha waxaana uu ka digay cawaaqib ka dhalan kara in madashu ay iska indhatirto baaqyada caalamiga ee beesha caalamka iyo sidoo kale qayladhaanta ka soo yeeraysa qabaa'ilka soomaalida xoosh oo horey usoo noqday wasiirka dastuurka ayaa sheegay in weli la haysto fursad lagu sixi karo khaladaadka la xiriira musuqa iyo waxdabamarinta lagu sameeyey doorashada dadban ee soomaaliya waxaana uu hoosta ka xariiqay sida ay go-aanadan xalka siyaasadeed loo arkay u baalmarsan yihiin dastuurka iyo qaynuunka dalka xoosh oo ah qareen aqoon durugsan u leh shuruucda waxa uu waraysigan siiyey raadiyo kulmiye oo bahwadaag la ah raadiyo daljar waxaana ugu horreyntii la weydiiyey sida uu arko go-aanada shalay ka soo baxay hogaamiyaasha madasha qaran waxayna muuqataa horta wax qaldan inay tahay markii laga fiiriyo meelo fara badan marka ugu horeyso in ummadda soomaalida ogaato waaye dawladda noo dhisan anaga ka bilaabo labadii kun iyo labaiyi tobanka waxay ku dhisan tahay dastuur la ansixiyey augost eedii labada kun iyo labaiyi toban sebtembar tobankeedana dawladdii baa la doortay madaxdii baa la doortay marka dastuurkaas waa udub sharciyeedkii ay dawladda ku istaagneed waa isla kaas wuxuu noo tilmaamayaa habka aqalka sare loo sameynayo wuxuuna leeyahay qodobkiisa toddobaatan iyo labo oo dastuurka wuxuu leeyahay xubnaha aqalka ee baarlamaanka federaalka waa inay soo doortaan dadka gobolka degan yani dadka shicibkaa soo dooranayo ayna ku doortaan doorasho qarsoodi ah tirada uu noqonayo aqalka sarena kama badan karaan konton iyo afar taasoo ku salaysan sideed iyo tobankii region ama ama ama goboleed uu soomaaliya ahayd sagaashan iyo kowdii ka hor oo halkii regionba halkii halkii gobol saddex lagu dhufto marka konton iyo afartii hadda waa lasoo cayinay waaba lasoo sameeyey waxaa ka dhiban keliya somaliland intay fadhiisteen madashi ayay waxay yidhahdeen waxaan ku daraynaa sideed iyo toban aqalkii sare oo waxaan ka dhigaynaa toddobaatan iyo eh, wax la jira marka waxaan la yaabanahay meesha ay ka keeneen eh, sideed iyo tobankaas eh, kuraas maxaa yeelay jeebka uguma jiro annaga sharcigaan ku salaysanna sharciyadu ay ku ogashahay keliyaa samayn kartaa laakiin sharciyad ay u ogashahay madashaan ma jirto tan kalena madashaan laftigeedu waa micno beeshayo waa tahay maxaad ku leedahay eh, madasha eh, go-aan kama gaari karto
hadda waa inta uga gaari karin horta kow waa qodob qodob dastuuraysan waayo dastuurka hadduu leeyahay konton iyo afar kama badan karto aqalka sare xaggee laga aadaa yani eh, dastuurka lagu bedeli karo waa in baarlamaan inta la tagaa lagu sameeyaa isbedel ama afti la geeyaa waddanka dhan laga dhex sameeya marka waa jaantaarooyan waa horta waa midaas mid tan kale waxa waaye madasha la- waa micno beeshayo shaqadeedii iyo hawsheedii iyo yani meelay ku dambaysa lama yaqaano meelay ka timidna lama yaqaano waddankan baarlamaan uu lahaa baarlamaanka waa laga booday Eh, madaxda waddanka masaraysa waktigooda waa dhamaaday Eh, baarlamaanka ninkii madaxda uu ahaa jawaari oo ogolaaday waxaa la- in lagu tunto waxaa ugu dambaysay shaqo augusta labaatankeedii baarlamaanka shaqadiisu waa dhamaatay augustay lasoo dhaafay september october november december aa lagu dhex jiro hadda dhamaanaysaa madaxweynaha taladiisa waa dhamaatay september tobankeeda ugu ekeen marka waxaan hadda la wado waa iska wax jaantaa rogan ah laakiin midda ugu daran oo ugu adag waxa waaye dastuurka haddii meel looga gudbo micnaheeda waxa waaye wixii lagu heshiiyey ayaa laga ayaa ayaa ayaa laga boodaya haddii eh, sharci lagu soo wada heshiiyo aas-aasa haddii laga boodana waxay noqonaysaa fawdadii un in lagu noqdaa awalba fawdan ka nimid fawdada markaan kasoo baxno waxaan doorsan inta laisku yimaado wax lagu soo wada heshiiye in la samaysto marka haddana waa ujeedaa wixii lagu soo wada heshiiya waxaa layidhi ha la garab maro marka taasna dhibaatay leedahay waa gartay saameyn caynkee ah ayay ku yeelan kartaa dowladda hadda cusub ee soo socota go-aankan eh, madasha ka soo baxay saameyn weynay ku yeelanaysaa maxaa yeele saad ogtahay ba hadda eh, intii hadda la lahaa waa la soo doortay oo aqalkii sare ahayd iyo aqalka hoose ayaaba laysku haystaa hadda maxkamad baaba taaganba oo lama waa la ma- maxkamadaynayaa hadda mataqaanaa soo baxday oo laleeyahay waxay ku samaysamatay si eh, musuq maasuq ah iyo boob iyo dhac ah Eh, taasna in dadkii laga boobay keliya inay maxkamad aadeen ma ahee Eh, beesha caalamka soo dhex gasho oo soo saartay saddex beri ka hor eh, war mugtiyad ay dhehayso meesha wixii ka dhacay waa wax indhaha laga fiirsan kara ma aha waxayna ku saleeyeen inay tahay eh, ay ku saleeyeen inay tahay eh, doorashadii dhacday inay bac iyo eh, dhac iyo mataqaanaa boob iyo musuq maasuq iyo laaluush iyo qafaal la qafaalay dad eh, waa siday warqadda u qoreen in dad la qafaalay oo election geli lahaa doorasho geli lahaa inta la qafaalo meel lagu soo xirtay marka waxaasna ma aha eh, een, eh, doorasho ma aha marka wax kastoo hadda kasoo baxana waa xaaraan bay noqonayaan wixii kasoo baxa meeshaas haddii aanan hadda waqti baan haysanaa weli aan inta gadaal laysugu noqdo aan la sixin wixii khaldamay inta hadda taas laysku haysto waa dhantahay ilaa afartan kursi afartankaas kursi annaga waxaan soo jeednaa annagoo ah qareemada u doodaya dadka cabashooyinka keena inaan hadda la dhaarinin in shahaadooyin aan la siinin xubinnimadii in la joo- in la hakad la geliyo doorashadii ilaa intaas ay maxkamaddu kasoo eh, gunaanadayso mataqaanaa qaraan kasoo gaarayso midaan aqalka saracana eh, hawshaan madasha ay gashay waa khaldan tahay waa hawl dastuurka aan waafaqsanayn Eh, waxaan ku boorin lahaa dadka hadda u tartamaya madaxtinimada oo dhahayo isbedel doonaan lahaa haddaysan ka dhiidinin arrintan oo dastuurka lagu tuntay ma garanayo laftigooda waxa ay rabaan inay inay ka doonaan inay madaxtinimo u tartamaan
waa gartay marka ma leedahay een, waxaa lagu qarcinayaa eh, maamulada gobollada maadaama uu jiray eh, muran fara badan oo xasaasi ah in dad gaara lagu qarcinayo arrimahan
Eh, wax lagu qancinayo anigu ma aqaano oo hadda wixii wixii- wixii taagnaa waxay ahayd keliya uun eh, saddex xubnood oo somaliland iyo puntland dhex yaalla bay ahayd wixii meesha yaalla saddexdaas waxay ku dhex jirtay konton iyo afartii marka ma garanayo sabab inta la baxo dastuurka loogu tunto iyadoo qanaaca meel kale laga raadinayo iyadoo dastuurka la dhex joogo aan laga laga bixin dastuurkii ayaa qanaacadaas iyo iyo heshiisiin la gaari kari lahaa haddii ay waaye mataqaanaa madaxda waddanka ay ka dhab tahay ay yihiin dad raba in waddankan meel fiican oo nabada la gaadsiiyo laakiin haddii ay ka tahay nin walbabo meeshii aan madax ka noqday baan boobaya waana dhacaya waxaan rabaana samaynayaa sida hadda u muuqato taana xal lagu gaari maayo waxay noqonaysaa un meeshii laga yimid waqti hore in lagu noqdaa hadda waa tahay xaq ma u leeyihiin madasha in go-aankan ay qaataan
may xaq uma laha sharcina uma laha xaqna uma laha aadaabna uma laha xataa waa ceeb waa runtii yani wax dastuur lagu soo heshiyo sideed ifan iyo labaatan qofood oo odayaal dhaqameed ay soo xuleen oo qabaa'ilada iyo beelaha soomaaliya wada masalaayo dumarkana ay soddon boqolkiiba ka yihiin ayaa isugu yimid labada kun iyo labaiyo toban iskoola bulusiyoojo oo fadhiyay laba laba sitimaan oo darsaaya oo ansixiyay dastuurka wixii ay soo ansixiyeen baa la rabaa lix qofood inay meeshan ku bedelato mugdi dhexdiis ku bedesho taasoo kalena xaaraan waayo wax soconayana maaha
waa gartay marka ugu dambayntii maxaad soo jeedinaysaa
waxaan soo jeedinaya waxaan in dib looga noqdo in la muujiyaa geesinimo ku leexan tahay hogaannimo mataqaanaa fiican ay ku leexan tahay in la muujiyaa dadkaan madaxda isku sheegaya inay kadib isu noqdaan inay dhahaan war ummadaan intaan soo boobi karno aan soo boobne aan samaynayna waa khaldan tahay sidaan isugu noqono waxaan ay ku dareen aqalka sare inay joojiyaan inta lagu muransan yahay kuraaso afartameyada gaarayana in ayagana la saxo dib loo saxo oo wax xalaal ay kasoo baxaan labada kun iyo lix iyo toban haddii aysan kasoo bixin siday beesha caalamka tilmaamtay annagana aan aaminsannahay labada kun iyo labaatankan meel kaleo xunaan kusii dambeynayna ayana sida soomaalida tiraahdo na na wax ku dhashay na na na si foolxun ku dhashay gabaal kama hayaayaan marka marka taasna waa waa waa digniin bay naga tahay cabdiraxmaan xoosh jabriil ayuu kaasi ahaa gobolka shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in diyaarado dagaal ay duqaymo u geysteen deegaano ka tirsan gobolkaasi duqaynta ayaa lala beegsaday saldhig ay al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose gaar ahaan tuulada lagu magacaabo waayo arag oo siddeed iyo toban kilomitir u jirta magaalada madaxda gobolka shabeellada hoose ee bu'aale al-shabaab ayaa la sheegay in weerarkaasi looga dilay sagaal xubnood oo ka tirsan ciidankooda halka lix guran ah ciidamadu ay ka gubeen haddaba waryaheena xasan haykal ayaa waraysi waxa uu la yeeshay mid ka mid ah goobjoogayaal ku sugnaa goobtaasi oo sababa la xidhiira amnigiisa magaciisa u qariyey
haykalo waxaan kuu sheegayaa xalay markii saacaddu markay leehaysa habeenimo ama markay aheeday ayaa meel magaalo madaxa gobolka shabeelle samarka oo dhinaca koonfur galbeed ka xigta ayaa sildhexda markay diyaarada yani maxaan kula wataan kuwa amerikaana ciidano soomali kumaandosa bandhigool ka yimaadeen ay saddex diyaaradood ay tuulo lagu magacaabo hanti wadaag ayaa lagu garaacay ma garatay waa gartay
waxaa halkaas ku jirtay lix guri iyo sagaal qofood oo shabaab waa meesha ku dhimatay iyo laba qofood oo horeeyada ma garatay waa gartay tuuladaasi waa xagebee u jirtaa intee kilomitr u jirtaa gobolka waxaa shabeelle ujeetaa sideed iyo sideed iyo toban kilomitr ayaa dhinaca galbeed koonfur galbeedkayda magaalmada gobolka shabeelle marka ma garatay waa gartay diyaaradaha nooceebay ahaayeen xagee weerar kasoo qaadeen Nooc- ma diyaar ma diyaarada een, een, diyaaradaha- ajnabiga ahaayeen Aa, diyaaradaha diyaarada ajanabi ah waaye ama ciidamada soomaaliya la shaqeeyo waaye baladoy la meelayaa garoonka baladoy hore oo ciidanka intalka soo kaceen ciidamada soomaaliya oo komandoosa la socdeen saddex diyaaradood ahaayeen meeshii waa bamgareeyeen bamgareynka baa waa degeen sida dadkii ii fiican markaas waxaan joogaa shalmuud gariidka waa maqlaynay waxaa maxaan ku raha meeshii marka ay degeen waxaa meesha kulamatay ee sagaal kamid ah maxaan ku raha shabaab iyo laba xidid ah iyo lix guryo oo ku- meesha ku gubatay oo qaar shabaab ee deganaayo iyo qaar shacab deganaayo ma garatay waayahay goobtii marka hadda een, weerarkaasi lagu qaaday ee ciidamada aad sheegaysid een, diyaaradaha watay iyo een, ciidamada dawladda oo isbahaysanayay marka een, hadda yaa ku sugan iyago meesha hadda waxaa kusoo maxaan ku dhahay shabaabkuna kusoo noqday ciidanka nimankaan halay hayd ma iyago howlgal ba galeen markii ay bamgareeyeen sidii dadkii ii sheegay maxaan ku dhahay waxa yani dhowr iyo kun iyo toban qofood ba yani shacabka isku jira lagu timay shacabka qaar baa lasoo dayay saddex qofood oo shacab ayaa yani lala soo haray baa layidhi hadda meesha shabaab baa ku sugan nimankaas habeenkii waa waa bamgareey waxaa wey waxlay armushahayeen waxlay dilaayeen waxlay qaadanayeen ma qabsadayeen waa iskaga tegayaan iskaga tegayaan meesha iminka hadda waxaa gacanta ku hay shabaab meesha kale waxaan kuu sheegay meel u jirta marka haddana lix kilomitr u jirta ayaa miina ka qarxaday ciidana ayaa laba shabaab ku lagu dilay hal rayid oo maxaan kuri meesha maraayeen maxaan kuri waa ku dhaawacmay waayahay marka shabaabka een, weerarkaas lagu qaaday wax dhibaataa ma u geysteen dadkii shacabka ah
wallahi waxa dhibaato shacab uma geysanin waxa shacab dhibaato looma geysanin shacabku shacab yani ciidamada yani ameerikaanka iyo kuwa soomaaliya garabsanaya ayaga shacabku dhibaato u geysan guryo ay jirteen oo maxaan kuri maxaa haysay oo laba qofood kamid ah waa dhimitay marka guryo badan oo shacab waa dhimitay shabaabka laba guri deganay laba guri labada guri shabaabka deganay intuu ku deganaayo maxaan ku dhahdaa afar ahayn oo cusub bilaay ayaa dhintay iyo laba qofood oo deganaayo ayaa maxaan ku dhahdaa ayaa ku dhimatay
waaya marka hadda ciidamadii dib miya uga laabteen weerarka soo qaaday ها والله يعني فريشنا والدبول لاقيين بطلان لكن برضه فلو وكيل اللي هي marka ay nimanka iyaga saas way meelay ay galaan maan karo waar bishayeen kulli nimanka kala dhigay wax kale kulli tan ku sheegay ma adag ma ma adag ma wax oo dheer ma ka wariya xikmada kismaay ka dhacday adag ma meelay meelaan marka waa kala aado daran maan karo ilmo dili ka wata taageer isku baabi waaya hadda marka jawigii goobta een, weerarkaasi uu ka dhacay waa sidii caawa alxamdulilah hadda jawiga waa degan yahay maanta yani wadanka dhan baa hadda iska qabsana maanta meel hadda yani hasino nabad ee ma jirto marka abaar iyo ciidama- colaad ayaa isbuurtay ciidamadan aad sheegtay ciidamadan aad sheegtay ee midooda africa ee een, amisom ee jidka loo galay xagebee ku socdeen iyaga iyaga waxaa ku socdeen xagga muqdisho oo soo jeedana ma garatay waa gartay
meelay marka u jeegtay magaalmaha shabeelle hoose marka u jeegtay ay dhinaca maxaan ku rahay waqooyiga soo jeegtay markii lix kilomitr ayaa meena loo gudayay meesha meesha meel banaan anigu aqaan dhul banaana weeye meenadii markii baabuurka la qahayo gadaal ay lugihii dambe markii ay jirteen ay la qahay ayaa kuwii dambe maxaan ku rahay ayaa baabuurii meesha banaan ba ay ku eriyeen eh, kuwii meesha qarax dhigay kor baa laga arkay waa eriyeen banaan bay ahaday laba qofooda meesha lagu soo martay labadii qofoona meesha baa lagu dilay laamigu yaalla ma garatay waa gartay amisom wax dhibaataa miyay geysatay waa shacab waxa uma geysan lama gobol shabaabka ibrahim ogi waxa kamid shacab uma geysan laakiin ayaga baabuur baa laga gooya gadaal odan ka dugtay taas midaas anaa arkay maanka anaa baabuur soo saaran soo arkay taas midaas anaa arkayba goobjooge ku sugan halka ay ka dhacday duqaymo loo geystay al-shabaab oo gobolka shabeellada hoose a u warramayay waryaheena xasan haykal ayuu kaasi ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray wadahadallo u dhexeeya maamulka khaatumo iyo maamulka somalilan waxaana dhowaan heshiis labada maamul ay ku wada gaareen magaalada cadis ababa ee xarunta dalkaasi etoobiya madaxweynaha khaatumo cali khaliif galle ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey nooca wadahadallada ay kula jiraan somalilan waxaa dhinaca kalena uu xusay sababta khaatumo ay wadahadal ula furweday puntland isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan isleenahay rajadaanu anna ku leenahay haddaanu khaatumadee aanu nahay rajo soomaalinimo uga dhowey ma muuqato aan sababeeyo tallaabada ugu horreysa sow nalooma soo hiilin waayin sow qabiil ahaana wuxuunbaa meelaha abtirsiino dadka lagu madalufiyo naloo akrinaye abtirsiinadaa war wax miyaynu ku helay ma lagu hayaa wax geel maala ina siiye miyay jiraan wax dhulka inala daafacay miyay jiraan wax xitaa aan inagu wiirsan miyaad maqlaysaan si kasta waa ula doodnay war hoy odayaal isimo badan baa jira o aada leedihi annana aanu leenahay isimadeennu ha isu yimaadeen ha shireen arrimaheenna ha gorfeeyeen wixii xal inoo noqonaya waa wada dhalanay dhulkuna waa inaga dhexeeyaa bal balkeena shir noocaasa anaa kaaba tagnay oo burtilla tagnay war maamul ahaan puntland baa tihiin anana khaatuman ee maamul ahaan isu aragno oo maba jirtaane maba jirtaane yaanu la shirnaa waaba waa iska riyoonaysaa war haddaynan inaku xitaa taa yeelaynin war bal cid kale oo aftirsiinadaa guud ishaa marka lasii aado waxaadba magacyo adag oo pre islaamica qabla alislaamana waa la galaa waxay kuwaasuna noo keeneen gabayadii maansada gubana iyo calidhuux gabayadiisana waa ku haynaa waktigaa iyo waaqicii markaa yimi waxuu inoo soo kordhiyay ma jiro waxaan ka badin weyne khulaasatalka warka inuu kusoo ururo khayrulkalaami maa qalla wadallay ahayde war waxaanu ka badin weyneyna markaa inaanu wada hadallo hadda laba aanan dhuuman hadda dastuurkay ku taallaa meeshii danteenu taallaba ee wada hadal aynoo furanna weli waa noo furan hadday kuwaasu berri ogolaadaan waxa noo diidayaa ma jirto wada hadalkaasaa noo furmay tallaabadii ugu horreysana waa dhacday hadda aan wada hadallo waa heshiinay ma aha war ilaahay ka baqo oo hanahafrina eh haddaad ma odhanaysaan waa nala iibsaday wata sicirkiinu intuu yahay ma ogtihiin iyo asalkiina war bal suuqa fiiriyo cidida rabta inay naga kiina iibsato bal runaan su sheegnay ma la hayaa maya war nin dusa oo baabuur la soo siiyo oo xoogaa lacaga la soo siiyo oo la yaro amamaano oray nimankaasu in badan oo lacag badan oo iyaku lahayna kaga luntay waa jir waxay dhaadeen waa ninun fooso hoosta ka go-an biyo ku shubay dhul bahantaha ama sooliyo sanaagiyo cayn dadka la raadinayo ee isinka ah ee caaqilka ah ee ningarboodka ah ee u tagaya ee go-a faraqyadiisa lacagta looga soo bixinaya wax allaala waxay usoo kordhisay ma jirto nabaduma keenin maamul u dhisan oy ka mid yihiin oo ka dhex muuqdaan uma keenin ictiraafkana ay ku riyoodaan uma keenin roy nimanka cid ku khasabtay ma jirto cali khaliif galayr ayuu kaasi ahaa duqa degmada garowe xasan maxamed ciise oo waraysi gaara siiyey raadiw daljir ayaa ka hadlay arrimo la xiriira xirmaysi lagu sameeyey deegaanada ay xukunto degmada uu guddoomiyaha u yahay su-aale laga weydiiyey sida ay u dhacday cabashada dadka deegaankaasi ama ay u soo gaartay ayuu kaga jawaabay waxqabad dhaba inay ka sameynayaan duq waxaa sidoo kale oo ka hadlay dadaalada degmadu ay ka samaysay horumarinta degmada bilicda iyo sidoo kale amniga wuxuu u warramay waryaheena cabdixakiin xuseen xasan
waa mahadsan tahay weliye arrintaas waxa weeye waana soo gaadhay waana ka warhaynaa waana tagnay dhulka intiisa badan anigu waan tegey iyo tiam ila socday oo nabadoonna ku jireen iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo odayaal kaleba waanu tagnay waxa aanu soo aragnayna waxa weeye in dooxooyinkii xoolo daaqsimeedka ahaa la googoostay oo la xirmaystay oo yacni dooxaba qof ama laba qof ay kala goosteen taasna waxa weeye waa mid aan la aqbali karin dhulkii dawladdu bixisay waa dhul dawladdu bixisay waana sharciyeysan yahay dhulkan dawladdu bixinna hadde waxa weeye oo daaqsintaas ah oo aan dhul maaragtay degaanba ahayn hadde waxa weeye waaan waxaan halkaan fariintaan ka gudbinaya waxa weeye waxaan ka midaysanahay maamulka gobolka oo nabadoonada isimada iyo dhammaan waanu ka wada hadalay shir weyn baanuna u ballansannahay qoraallaana maaragtay iyo dokumentiyaal la saxiixi doonaa kabacdina waa la fulinayaa waa la furayaa dhulkaas dhulka waa la furayaa xaqna ma aha in qof laba kilomitr iska iska xirmaysto oo dadki meelay ka leexdaan ay waayaan qof kalena laba kale ku xigta hadda dhulkii dadku ma qaybsan dadka dhulka waa ka dhexeeya qofkii meel uu maalgelin karo oo maaragtay wax maaragtay wax kasoo fasax u weydiista dawladda oo la garto in maaragtay meeshaas uu fasax loo siiyo oo maalgelin uu ku samaynayo hadde waxa weeye de dawladda inay ufasaxdo ay tahay laakiin dhulkii in la iska googoosto oo qofba dooxo goosto wax suurageli kara maaha arrintaasna nabadgelyaday wax u dhimaysaa dadkaana iskaga hor imaanaya kabacdina dhibaataa dhacaysa dadkeenuna in islaayo ma rabno in dhibaata dhacdana ma rabno waan xaaqaynaa haddii alla idmo cagafyaan geyn doonaa waxaana ka horeyn doona inaan maaragtay shir qabanno shirkaasna hadi haddaba nabadoonada iyo kulli amarkii waa la baxshay documentiyada iyo baan la saxiixin waxaana la isugu imaan shirkii guud laakiin ismadana waa wargelinay arrintaasna maaragtay isku mawqif baa laga yahay iyadoo maaragtay guddoomiyaha gobolka na hogaaminayo baanu hawshaa fulin doonaa haddii alla idmo ugu dambeyntii guddoomiye xaaladda abaaraha ee deegaamada ee degmadu ay xukunto waa sidee iyadoo dhowaan meelaha qeybtooda xilirabaadyada uu ka da-ay haddana gobolka nugaal gaar ahaan siiba degmadu intay xukunto ee roob kama soo dhowaan xaaladda abaarta maxay degmadu war ka haysaa tuulooyinkii xaaladoodii sida aad u sheegtay weeye waddankan waxaa ka dhacday abaar adag baa ka jidha oo ay ku jidho degmada garoowe degmadanuna waxa weeye meelaha ugu dardaran bay ka mid tahay dhulkeeda inta badan guud ahaanna abaar baa ka jidha degmada aada u adag haddee roobab ka da-ay oo maaragtay bari ka da-ay iyo karkaar dadka qeybaa u guuray qeybo aan guuri karinna way jiraan oo maaragtay deegaamadoodii jooga mana wada kici karo dadku oo de wax la malayn karo ama dhaqaalo uma wada haysto dad xoolihii maaragtay wax yar uga hareen baaba jira dad aan wax u gadmaya iyo waxay haystaan midna jirin baa jira dad maaragtay aan sina u gaari karin baa jira ummadda intaa leegna ma wada gaari kadho sidaa darteed dadkii yani deegaamadiisiibuu badankiisi joogaa waana abaartuna si adag bay u haysaa halkana fariintan ka diray waxa weeye innaga haddaanu nahay degmada garowe waxaanu maaragtay waxaanu maaragtay magacownay guddi abaareed guddiga abaarahana waxa weeye waxaan rabnaa inuu dhowaan howlgalo oo dadka sidii loogu khidmayn lahaa in maaragtay ay ka howlgalaan guddigaas waxaan rabnaa in lala shaqeeyo oo loo istaago inaynu dadkeenna aynu maaragtay waxaan u qaban karro u qabanno si aynu xanuunka iyo dhibaatada iyo culayska aynu qaadi karin ula qaybsanno waxuun maaragtay uga fududayno haddee xoolaha hadday xooluhu dhaafaanna dadka iska soo xerooda ma odhan karre inta waxooda wax u nool yihiin oo xoolahooda wax uga uga harsan yihiin wixii loo qaban karo oo iyaga iyo xoolahoodaba in loo qabto baa maaragtay meesha ku jidha waana og tahay oo wax dadkaanu waxa ay haystaan oo ahanti ah waxa ugu weyn waxa weye waa xoolaha lafdhabarta dhaqaalaheena waa xoolaha miyi iyo magaalaba iyadaan ku tiirsannahay sidaa darteed waxaan halkaan maaragtay uga soo jeedinayaa bulshada reer nugaaleed gaar ahaan degmada garowe gaar ahaan caasimadda dadka ku dhaqan waa inaan u istaagno sidii dadkeenna aan u gacan qaban lahayn kii shilin hayaa shilinka baxsho kii dhar dhaxanta laga huwadaa dharka uu hayaa uu dharka baxsho kii teendha haya oo bacda haya uu bacda baxsho kii raashin haya uu raashinka baxsho oo dadkiiba aada ay ugu liitaan raashin la-aan kii maaragtay booyad haya uu booyadda baxsho kulligeen inaan u midowno waxaasna sida ugu saxsan aynu u maamullo wakti dheer baana maaragtay aynu kusoo aadan oo haddaan ilaahay roob soo celin inaynu arrintaa guntiga dhiisha isaga dhigno oo sidaynu hadda markii dalkeena lasoo weeraray sidaynu isku duubnida uga baxnay oo habeen iyo maalin u wada shaqaynaynay tii baan idinka doonaynaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan maaragtay sidii ugu habboon maaragtay arrintaa hoggaankeeda ku qabanno oo dadkoo dhammina maaragtay si siman uga wada qayb galo haddii alla idmo arrintaasaan soo jeedinayaa dad bulshadana ku adkaynayaa waadna arki doontaan kooxaha degmada ka socda oo hawshaa u socda shirarna waynu geli doonaa hawsha aan ka wada qayb galnaa leh
duqa degmada garowe goodir oo cabdixakiin uu warrameeyey ayuu kaasi ahaa qaybihii dambe ee barnaamijkeena caawa iyo dalshir ayaa dhegaystayaal soo gaaray dhakhaatiirta caafimaadka ee degmada buurtinle ayaa degmada waxa ay ka wadaan ololo ballaaran oo lagu hortegayo cudurka qaaxada oo faraba'an ku hayo xilligan buurtinle agaasimaha isbitaalka guud ee degmada buurtinle cabdirasaaq dhaashane ayaa ka mid ahaa dhakhaatiirtii ololahaasi ka qayb qaadatay waryaheena amiladan axmed cali ayuu khadka telefoonka ee buurtinle ugu warramay
maasha allah waa ladanahay waa maasha allah haddan ufiicannahay aamino waana ku dhawaana dhowahay raadi dirji waa soo dhawaa ku dhowahay waana ugu hambalyeerayaa waraysiga iyo arrimaha bulshada u hayo taas baa intaa kaga gudbooyahan ilaa iyo laga bilaabo afar iyo tobankii bisha december waxaan wadnay wacyigelin ku saabsan cudurka qaaxada oo waayahan dambe aad faraku lagu hayo degaamada puntland khaasatan kole degaanka anigu aan joogno aada ugu badan waxaana jira nooc kamid a t b da oo resistan noqotay m d r loo yaqaan ama multitrack resistan oo aada u garanaysaa hadda usoo badanaysa waayahan dambe oo daawadii faceka hore la qaadan jiray wax ka tari laadahay sidaas awgeed waxaan goorsanay inaanu wacyigelin ballaaran gaarsiino deegaanka aan ku noolnahay khaasatan meelaha bulshada isugu timaado iskoolada maxaan ku rahdaa degmooyinka nagu xeeran oo tuulooyinka nagu xeeran hadda waxaan tagnay maxaan ku rahdaa meesha la yihahdo tuurajalam xaarxaarka madacley balidacar gobodyar faratooye ilaa buurtila deegaanka intaas aan gaarnay iyo magaalada gudaheeda iskoolada ku yaalla oo dhan marka laga reebo wax yar oo noo dhiman inta badan waa tagna hoose dhexe iyo saraba waaya marka masaajidada saas ku waxaan uga wadnaa wacyigelin awareness waaya marka maxaa keena xilligan in wacyigelintan aada samaysaan ma cudurkiibaa kusii baahaya deegaanka oo aada ka baqaysaan in uu waxyeelo u geysto dadka
cudurkiibaa waxa uu samaynaya adkaysi wuxuu u yeelanaya daawada hore oo la qaadanayay kii hore oo hadda faceki horena aada wadanka ugu jiraa daawa cudurka laftigiisiina wuxuu noqonayaa system buu sameynayaa ama waxa loo yaqaano m d r m d r ka macnaheed waxa weeye jermiskii oo bacteriayo u yeelatay adkaysi daawadii hore lagu daaweynayay haddeer ilaa dhowr kiis baan anaga buurtila ahaan haynaa saan jeclahay maalin dhaweyd oo aan isugu nimid seminar qolada boosaaso oo hadda dagaalkiina aad joogtaan boosaaso ilaa soddon iyo dhowr qof baan haynaa yahaynoo m d r ah oo quartarka u dambeeyay hadda saddex bilood ugu afar bilood ugu dambeysay marka xanuunkiibaa saas wuxuu u sameynayaa adkeysi u yeelanaya daawadii waana soo badanayaa oo hadda dee waa garan ka dhaa hal quartar oo hal deegaan laga helay soddon iyo dhowr qof marka maxaa keenaya in xanuunka uu adkeysta u yeesho daawada ma daawadii baan wax ka tareenin sababta maxay tahay doctore sababta waxay noqonaysaa laba arrimood baa loo kala qaadi karaa mid waxa weeye dad markii hore aan daawada si toos u qaadan ama noqday failia noqday maxaan ku rahdaa defaulter oo daawada kala googooyey way dhici kartaa waxaa dhici karta oo kale in daawo aan ku habbooneyn bukaanka markii hore qaatay sida meelaha qaarkood brefat doctors qaarkood oo qaarkood qoraan daawo aan ku habbooneyn bukaanka waxaa kaloo keeni kara in marka horeba ay bukaanku ka qaaday cudurka qof kaleo horey u ahaa m d r ama multitrack resistor horey u ahaa intaba way keeni kartaa maxaa marka sameyneyseen idinka markaad tagteen goobaha oo aada wacyigelinta sameyseen si gaara goobaha tuulooyinka oo hadda aad noo sheegtay iyo magaaladaba iyo iskuullada oo kale maxaa dadka u sheegeyseen dadka waxaan u sheegaynay cudurkan waxaa keena marka hore iyo bacteriada keenta nooc magaceeda maxaan ku dhaha sida looga hortegi karo oo ah bilmata dadku inuusan toos isugu uficin isugu hibisin iskoolada kale iyo meelaha laisugu yimaado in meel hawo la helo dariishadaha la furo albaabada la furo qofkii ufacaya inuu sameeyo protection mass protection uu gacanta afka saaraba maradiisa oo dadka uusan toos ugu uficin waxaa kada inaan meel dayacan lagu tufin meelaha laisugu yimaado inaan maaragtay dadku isku neefsan aada hiriiriga u ah in laga digtoonaado baabuurta lawada raaco oo kale muraadaha in la dejiyo mar markay suurtagal tahay masaajidadoo kale in marawaxdaha la shido daaqadaha la ballaqo arrimahaasaan gaarsiinaynay iyo calaamadaha xanuunka oo ay ka mid yihiin ma garanaysaa qofkii in lagu arkayo qufac ka badan saddex toddobaad qandho dhidid habeenkiiya miisaankoo dhacaya daal fara badan abatitkoo ka xayrmaya arrimahaasaan gaarsiinayna dadka usheegan waxaan baraynay waxa ay tibidu tahay iyo tvda inay keento bacteria magaranaysa aysan fug iyo aysan keenin waxyaalo kale dad baa wax kale ka aaminsan sida gaajadoo kale waa kaa walaal waaya marka dad badan waxay u arkaan doctore in cudurkan uu yahay wax xun oo ay tahay in la qarsado oo bulshada kale kugu takoorayaan arrimahaas dad dadka ma u sheegeyseen inaa cudurkan la qarsan oo dadku ay markay isku arkaan isbitaalka iyo ay la soo xiriiraan iyo xarumaha caafimaadka aada iyo aada waa arrimaha ugu muhiimsan sababtoo ah hadda horta istiigmo badan ma jirto shag baqdin badan oo saas ma jirto markii laga reebo maxaa la oran karaa dad yar oo weliba dhalinyarada u badan waana arrimaha iyagaama hadda inta hadda wacyigelinta aan sameynay awalna dadku waa imaan jireen laakiin hadda waxaa moodaa inay hadda maalihii baaritaanka dadku aada ugu soo badanayo war calaamadahaad sheegayseen iyo waxaad sheegayseen baan dareemayaa weliba hadda waxaanu intaanu hadda arrintan wadnay wacyi- wacyigelinta dad badan ayaa nala soo xiriiraya dadba hadda badan xanuunka hadda waan ka helnay
waayo meeqa beriyaa marka wadeen ololahan wacyigelinta ah ee ka hortaga cudurka qaaxada
adigu waxaan wadnay hadda ilaa iyo afar iyo tobankii bishaan baan bilownay waxaanan jecel lahay inay dhamaadka soddon iyo kowda inaan gaarsiin doono maalmaha caadiga lixda maalmood oo kale caadiga waxaanu u baxnaa iskoolada iyo tuulooyinka iyo haba meeshii aan isleenahay maanta halkaasaa haboon in loo baxo maalmaha jabcayaashana waxaan dooranay inaan masaajida dad kala hadalno marka e ma marar gaar ah ayaad qabataan ololahan dictoria ka hortaga cudurka qaaxada iyo dadka inay ka digtoonaadaan halista cudurkan uu leeyahay mise waxaa jira wakti joogto ah ama joogta u qabataan hawshan wacyigelinta ah
hawshaan wacyigelinta ah oo waxay ku ekayd keliya oo la siin jiray awareness loo sameyn jiray bukaanka keliya laakiin maadaama hadda xanuunkii soo fidayo waxaan dooranay inaan ballaarno wacyigelinta aan wadnay runtii waxaa arrintaasaan baan dooranay waana waa ku guulaysanay hadeer in fiican oo waxa horumar aan ka samayna waaya ololaha aada wadaan maahne bal waxaad nooga warantaa xaalada isbitaalka guud ee degmada gaar ahaan isbitaalka lagu daweeyo cudurkan qaaxada isbitaalku aada buu shaqo u wadaa waana fiican yahay hawlihiisa caadiga ahaa wadaa oo baaritaanada iyo daaweynta labadaba ah shaqadoor aada bay socotaa hadeer wax uu tabayaana ma jirto daawada si toos u helaa uga helaa wasaaradda caafimaadka iyo w ho isbitaalkana waxaa gacanta ku hayo taakule iyo hay-adda wolfish waayo marka dadka yimaada isbitaalka mase lacag la-aana ahaa ee daawooyinka ku qaataan mase seexdaan isbitaalka dadku waxa weeye daawadu iyo baaritaanku labadaba waa lacag la-aan iyo wacyigelinta haddaan wadna waxba kharash lama weydiiyo laakiin ma ahan inpatient waa outpatient dadku salaadiiba daawada qaataa guryahood kun dib ugu laaftaa subaxa dambe soo xaadiraan doctor cabdirasaaq dhaashane oo camiladan u warramay ayuu kaasi ahaa
waan idin dhaliilay idin dhaliilay waan idin dhaliilay idin dhaliilay dhegaysan weyde dhegaysan weyde dhan kalaad u socotaan ee dhegalayo wax maqal dhan kalaad u socotaan ee dhegalayo wax maqal waan idin dhaliilay idin dhaliilay waan idin dhaliilay idin dhaliilay dhegaysan weyde dhegaysan weyde dhan kalaad u socotaan ee dhegala wax maqal dhan kalaad u socotaan ee dhegalayo wax maqal oibaxani haysan dharuqaan isleeyay aabadhaanka tegayban u dhawey isleeyay hooyadaxani haysan dharuqaad isleeyay aabadhaanka tegayban u dhawey isleeyay ilma aanan dhalanban dhabta saar isleeyay waan idin dhaliilay dhaliilay waan idin dhaliilay guud ahaan barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljirood idinka imaanaya magaalada muqdisho intaas ayaan caawa ku soo koobaya waa soo saaridda iyo timintii weriye maxamed cabdulaahi cali kooshin oo dhammaantiin idin leh amaano allah
waan idin dhaliilay idin dhaliilay waan idin dhaliilay idin dhaliilay dhegaysa weyde dhegaysa weyde dhan kalaad u socotaane dhegalayo wax maqal dhan kalaad u socotaane dhegalayo wax maqal dhaliilay idin dhaliilay id dhegaysa weyde dhegaysa weyde dhan kale aad u soo taane dhegalay wax maqal dhan kale aad u soo taane dhegalay wax maqal dhallangaajo qabatan hagarkeen isleeyay dhallinyarada joogtan wax dhaxsii isleeyay dhallangaajo qabatan hagarkeen isleeyay dhallinyarada joogtan wax dhaxsii isleeyay umad kala dhaqaaqdan dhexdhexaad ileeyay waan idin dhaliilay dhaliilay waan idin dhaliilay waan idin dhaliilay waan idin dhaliilay